habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington
waa habeen arbacaah bisha maarso waa saddex iyo labaatan sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaana waa mawjadaha gaabgaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka durbaan bogah v o a somaali dot com idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iiman ayaa anigoo ah cumar xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida ogaas xasan ogaas qaliib oo beeniyey in salaadiinta beelaha hiiraan lagu qanciyo kulamo ay beledweyne kula yeesheen wafdi uu hogaaminaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid
wax aana aqbalnay ma jirto labada qodob waxawaaye gobolkii oo beledweyne lagu soo celiyey waa qodob qodobka labaad annaga dagaallo badanaa gobolkaa ka dhacay in naloo naloo oggolaado dibu heshiisiin inaan samayno si dadku isku dhex galo waxaana nalaba dhihin mayana nalaba dhihin
waxaa kaloon idiin haynaa dalka britain oo heegan buuxo oo dhinaca ammaanka ah la geliyey qaraxyadii brussels ee shalay kadib
dalkan u k khatarta argagixisada caalamiga ah waa mid sarraysa sida ay sheegayaan xarunta madaxa bannaan ee la socodka xagjirnimada taasi micnaheedu waa in uu dhici karo weerar
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin aannu ku eegayno xaaladda cisbitaalka madiina iyo banaadir oo laba maalin ka hor qaybo ka mida dab uu burburiyey xubintii dooda gaaban barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo weliba qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
ilaa iyo boqol konton iyo lix qof oo qaarkood la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin maleeshiyada al-shabaab ayaa lagu xiray magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari taliyaha ciidamada booliska gobolka bari korneyl cabdixakiim yuusuf xuseen ayaa v o eda u sheegay in dadka lagu soo xiray howlgallo ay ciidamada ammaanku sameeyeen xalay waryaheena faadumo yaasiin jaamac ayaa warkan ka soo dirtay boosaaso taliyaha qaybta booliiska gobolka bari korneyl cabdixakiin yuusuf xuseen oo aan khadka telefoonka kula xiriiray xilli uu ku guda jiray howlgalkan ayaa v o a u sheegay in ciidamada ammaanku ay saldhigyada boosaaso u taxaabeen boqol konton iyo lix rag ah oo dhallinyaro u badan kuwaasoo habeennimadii xalay ay ciidamada ammaanku ka soo qabteen kantaroolka magaalada boosaaso xaafadaha huteelada qaarkood iyo dhulka miyiga ah ee u dhexeeya magaalada boosaaso iyo deegaanka qow taliyaha qaybta booliiska gobolka bari ayaa sidoo kale sheegay in dhammaan dadkan ay uga shakisan yihiin inay ka mid yihiin xarakada al-shabaab islamarkaasna ay baarisi ku socoto tan iyo intii uu bilowday dagaalka ka dhacay gobollo ka mid ah puntland gaar ahaan mudug iyo nugaal ee u dhexeeya maamulka puntland iyo ururka al-shabaab ayaa waxaa waddooyinka magaalada ganacsiga ee boosaaso lagu arkayey ciidamo iyo gaadiidka dagaalka kuwaas oo ku gaaf wareegayay xaafadaha iyo daafaha magaalada boosaaso dhinaca kale xaaladda goobihii lagu dagaalamay ayaa degan mana jirto wax dagaal ah oo ka socda iminka waxaana maanta jiidda hore ee aagga garacad gaaray madaxweynaha puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas iyo wafti uu hogaaminayo kuwaas oo la sheegay inay u kuurgelayaan xaaladda halkaa ka jirta
mas-uuliyiinta belgium ayaa sii wada raadintaha qof lagu tuhunsan yahay inuu mas-uul ka ahaa qaraxii talaadadii loo geystay garoonka diyaaradaha iyo tareenka magaalada brussels ee caasimadda dalka belgium halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan kow iyo soddon qof sidoo kalena ay ku dhaawacmeen laba boqol iyo kow iyo toddobaatan ruux oo kale dacwad oogaha guud ee dalkaasi belgium frederick van lewi ayaa xaqiijiyey laba wiil oo walaalo ah oo ay magacyadoodu kale yihiin khaalid iyo ibraahim el bakurawi in ay ahaayeen kuwii isku qarxiyey magaalada brussels oo iyaguna halkaasi ku dhintay van lewi waxa uu sheegay khaalid oo toddobiyo labaatan jir ah inuu isku qarxiyey xarunta tareenka ee malibek waxaa kale oo uu mas-uulku tilmaamay ibraahim oo sagaal iyo labaatan jir ah inuu isaguna isku qarxiyay mid ka mid ah qarxyadii ka dhacay garoonka diyaaradaha labadaasi qof ayaa waxaa lagu xaqiijiyey sawirka farahooda in ay labaduba yihiin muwaadiniin belgium ah oo lagu raadinaya dembiyo ku saabsan hub in ay dhaceen musharaxiinta ku tartamaysa gudaha labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuquraadiga ayaa mar kale ku loolamaya gobollo ka tirsan maraykanka dhinaca jamhuuriga musharaxa maalqabeenka ee donald trump ayaa helay codadka xubnaha xisbiga jamhuuriga ee gobolka arizona isagoo halkaasi kaga adkaaday musharaxa ay tartamayeen ee ted cruz laakiin ted cruz ayaa isaguna ku guuleystay gobolka utah oo uu kaga gacan sarreeyay trump cruz iyo musharaxa kale ee john kaysik ayaa ku dadaalaya in ay trump ka hor istaagaan inuu helo kun laba boqol soddon iyo toddobada cod ee uu u baahan yahay inuu helo ka hor shirweynaha xisbiga si markaasi doorashada madaxweynaha maraykanka uu ugu tartamo dhinaca xisbiga dimuquraadiga senatarka barney sanders ayaa ku guuleystay gobolada utah iyo weliba idaho halka hillary clinton ay si weyn ugu gacan sarreysay gobolka arizona madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa laba maalmood oo booqashaha ku gaadhay dalkaasi argentina arintaasi ayaa lagu tilmaamay inay muujinayso astaan dhiiri gelinaysa xidhiidhka uu la leeyahay maraykanku dalka dhaqaalihiisu cakiran yahay ee argentina balse waxay booqashadu kusoo hagaagtay sanad guuradii afartanaad ee kasoo wareegtay afgembigii uu maraykanku taageeray ee ka dhacay dalkaasi argentina madaxweyne obama ayaa ka dega garoonka diyaaradaha ee bonos aires xalay wax yar uun kadib saqdiyo dhexe markay saacadda dalkaasi argentina ahayd waxaana socdaalkaasi labada maalmood ah isaga waana socdaalkii labaad ee ku xiga safarkii taariikhiga ahaa ee uu obama ku booqday dalkaasi kuba waxaa madaxweyne obama la socday marwada koowaad ee dalka maraykanka michelle obama labadiisa gabdhood iyo sodohdii obama ayaa la kulmi doona madaxweynaha cusub ee dalka argentina mauricio marki mauricio macri oo muujiyey in uu doonayo xidhiidh adag oo dhaqaale in uu la yeesho xukuumadda washington iyo weliba kuwa kale ee suuqooda ganacsigu xorta yahay habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ah idaacadda v o a warar soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda balse aan ku horeyno wararka dalka belgium mas-uuliyiinta dalka belgium ayaa sii wada baadidoonka mid ka mid ah rag la aaminsan yahay in ay mas-uul ka ahaayeen qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada brussels ee caasimadoo dalkaasi belgium kuwaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan kow iyo soddon qof laba boqol iyo kow iyo toddobaatan kalina ay ku dhaawacmeen xeer ilaaliyaha federaalka belgium frederick van lewi ayaa xaqiijiyey in laba wiil oo walaalo ahaa oo kale ah khaalid iyo ibraahim el bakrawi ay ahaayeen kuwii fuliyey qaraxyadii ismidaaminta ahaa warbixina muurtaasi ku saabsan waxay noo haya xuseen barre aadan booliska biljamka ayaa raadinaya qofkii saddexaad ee lagu tuhunsan yahay inuu fuliyey weeraradii shalay ka dhacay brussels kuwaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan koob iyo soddon qof laba boqol iyo koob iyo toddobaatan kalena ay ku dhaawacmeen xeer ilaaliyaha guud ee dalka biljamka ayaa xaqiijiyey arbacada maanta ah in laba qof oo walaalo ah oo la kala yidhaahdo khaalid iyo ibraahim al bakraawi ay ka mid ahaayeen dadkii weerarada fuliyey waxaana uu tilmaamay in ibraahim al bakraawi uu ahaa qofka bamka ku qarxiya eerboorka
dans la station de métro Malbec à Bruxelles. Le métro visé quittait la station Malbec en direction de la station Arlois. L'explosion s'est produite à l'intérieur de la deuxième rame.
qaraxa tareenku waxa uu ahaa mid ka dhacay tareenka u socday dhinaca arslwa waxaana uu qarxay markuu istaagay xaafadda loo yaqaano maalbeeg waxaana loo aqoonsaday qofkii qaraxasi fuliyey inuu ahaa khaalid al bakraawi oo ku dhashay brussels labiyo tobankii januari kun sagaal boqol sagaal iyo siddeetankii iyada oo farihiisana hore loo hayay dowladda biljam ayaa xaqiijin ilaa imika haybta labada qof ee kale ee lagu arkayey muuqaalada laga qaaday eerboorka xeer ilaaliyaha guud ee biljamka ayaa sheegay in mid ka mid ah dadka isqarxiyey uu waraaq dardaaran ah uu uga tegey mid ka mid a meelaha qashinka lagu qubo waxaa kale uu tilmaamay in boolisku ay xog muhiima ka heleen dadweynaha Un chauffeur de taxi s'est présenté à la police pour déclarer avoir pris en charge trois personnes à Scarbeck, au 4 rue Max Rose. Une perquisition a été effectuée à cette adresse et a permis de découvrir
qof tagsi wada ayaa noo sheegay inuu saddex qof soo qaaday isagoo adreyskoodiina sheegay booliiska ayaa galay gurigaasi waxaanay ka heleen shan iyo toban kiilo oo waxyaabaha qarxa ah iyo alaab kale oo laga sameeyo babanka gacmaha lagu sameeyo xeldhaliyaha ayaa sheegay inaan weli cidna loo soo xidhin qaraxyadan booliiska dalalka yurub ayaa aada ammaanka u adkeeyey dadka fuliyey weerarka beljum iyo kuwa soo abaabulay ayaa xidhiir toosa la lahaa dadkii geystay qaraxyadii baariis ee sanadkii hore sida uu faahfaahinayo maxamed roble buraale oo muddo badan ku nool magaalada brussels
waa la sheegay inuu madaragtay xidhiir aada ay ka dhexeeyaan waayo waxaa la sheegayaa kow inuu madaragtay midkan lashrawi najib ee ninka la doondoonayo najib lashrawi inuu yahay kuwii madaragtay ka dambeeyey qaraxyadii madarka fransiiska waa la garanayaa farihiisa waa lasii hayey waa lasii garanayey sawirkiisa sida deg dega waxaa lagu sii loogu soo helayba waa la garanayey oo madaragtay waxaa lagu garanayay ninkii sameeyey inuu yahay bomanka qarxay labada kale walaalo barqaawi waxaa lagu garanayaa iyaka gabadoodu waayo farahooda waa lasii hayey iyo adeentooda waa lasii hayey oo waxay ahaayeen dadkii faransiiska dadkii rabshada ka sameeyey ee qaxyada iyo waxaan ka sameeyey dadkii aqalada u kireeyey dadkii dejiyey bruxel waayo waxaa la ogyahay ina bruxel ee laga duulay kolkii faransiiska madarka la qarxiyey kolka dadkii aqalada u kireeyey magacdooda ku kireeyey aqalada hadday charleroi noqoto iyo bruxel hadday noqotoba dadkii u kireeyey aqalada inay yihiin sidaa darteed baa loo leeyahay labada qaraxyo kii la dhaaftay saddex iyo tobankii november ee paris iyo labayo labaatankii mars ee bruxel waa laba arrimood oo aada isla xidhiirsan oo dad miyaata ay ka dambeeyey
baaritaanka qaraxyadani brussels la xidhiidha ayaa ah mid weli socda oo aan la soo gebagabayn aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo nala socodsiinayey wararkii ku saabsanaa qaraxyadii ka dhacay dalka belgium britanna waxay sheegtay inay kordhisay feejignaanta dhanka amniga ah ee guud ahaan dalka britain maalin kadib markii weerare argagixiso oo badan lagu qaaday magaalada brussels sidoo kale waxaa ciidamo dheeri ah la geeyey goobaha xuduudaha ah ay britain la wadaagto dalalka faransiiska iyo beljum wasiirka arrimaha gudaha ee britain teresa may ayaa sheegtay in khatarta weerarada argagixiso ee britain ay yihiin kuwa aada u sarreeya wariyaha v o eda ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixintan noo soo diray
dowladda britain ayaa kordhisay feejignaanteeda la xidhiidha amniga iyo ka hortagga weerara ay suuragal tahay in argagixisadu ay ka geysan karaan gudaha britain iyadoo weli si weyn loo hadalhayo weeraradii shalay lagu qaaday magaalada brussels oo dadka ku dhaawacmayna ay british ka mid yihiin wasaaradda arrimaha gudaha ee britain ayaa shaacisay in afar qof oo dhalashadoodu ay tahay british ay ka mid yihiin dadka ku dhaawacmay weeraradaasi iyadoo dhinaca kalena hal qof oo british ah la la'yahay ilaa iyo hadda wasiirka arrimaha gudaha ee britain teresa may oo hadal ka jeedisay baarlamaanka dalkan britain ayaa ka hadashay khataraha jira iyo sida ay gacan uga geysteen howlgalkii lagu qabtay toddobaadkii hore saalax cabdilsalaan wasiirku waxa ay tiri belgium waa saaxiib iyo xulufo aan leenahay waxaana si dhow uga wada shaqaynaa arrimaha la xidhiira amniga wixii ka dambeeyey weeraradii lagu qaaday baariis nofembartii hore waxaan gacan ka geysannay booliska iyo sirdoonka si ay gacan uga geystaan baaritaanada weeraradaasi waxaana toddobaadkii hore ay arrintaasi sabab u noqotay qabashada saalax cabdilsalaan britain laf ahaanteeda ayaa waxa ay ka walaacsan tahay khatar ka iman karta kooxaha argagixisada ah iyadoo horey hay-adda sirdoonka ee britain ee m i ay ka digtay weeraro laga yaabo in argagixisadu ay ka geystaan gudaha britain mar kale ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee dalkan britain teresa may ay arrintaasi shaaca ka qaaday maanta xilligii ay la hadlaysay baarlamaanka waxa ay tiri dalkan u k khatarta argagixisada caalamiga ah waa mid sarraysa sida ay sheegayaan xarunta madaxa bannaan ee la socodka xagjirnimada taasi micnaheedu waa in uu dhici karo weerar siddeed iyo tobankii bilood ee ugu dambeeyey waxaa la fashiliyey toddoba iskuday oo ahaa weeraro la damacsanaa dhammaantood waxay ahaayeen kuwo ay abaabuleen ama ay ku lug leeyihiin ururka daacish iyo dacaayadahooda britain ayaa kordhisay feejignaanta dhinaca amniga ah waxaana la adkeeyey xuduudaha ay la wadaagto dalalka faransiiska iyo belgium oo labaduba dhibaatooyin iyo weeraro ay ka dhaceen waxaa sidoo kale ciidamo dheeri ah la geeyey goobo kale oo ku yaala dalkan britain wasiirka arrimaha gudaha waxa ay sheegtay in la kordhiyey ammaanka xarumaha gaadiidka dadweynaha ra-iisul wasaaraha dalka britain david cameron ayaa shir guddoomiyey saaka kulan gaar ah oo looga hadlayay arrimaha ammaanka iyo taageerada britain ay u fidinaysa dalalka kale ee yurub beljamka ayaa waxaa dhinaca kale ka soconaya baroordiiqda dadkii shalay lagu laayay weeraradii bahalnimo ee ka dhacay magaalada brussels ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa v o a sidii aad idaacaddeenii galabta ku maqlayseen ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa shalay u tegay magaalada beledweyne xalinta muranka ka oogan qabsoomidda shirka maamul u samaynta gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan ra-iisul wasaaraha iyo xubnaha la socda ayaa kulan maanta la yeeshay salaadiin beelaha gobolka hiiraan wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo ka mid ah wafdigaasi ayaa wariyaheenna xuseen xasan dhaqane uga waramay wixii ka soo baxay kulankaas
bismilah sidaad arkaysa waxaanu dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada reer beledweyn iyo salaadiinta waxgaradka kulamo isdabajooga aanu ilaa shalayto gelinkii dambe la lahayn oo aanu kaga hadlaynay ugu horeyn dhismaha maamulka gobolka dhismaha maamulka gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo sidoo kale duruufaha dadweynuhu ku sugan yahay dhinaca amniga iyo nolosha abaaraha iyo duunyadaba dadka oo keliya maaha marka runtii dee kulamadu guud ahaan si fiican bay u dhaceen isafgarad ayaana boqolkiiba boqol dadkii aan la kulannay oo dhami oo dabcan meelaha qaarkood way iska jireen dadka beelaha waxyaala ay kala tirsanayaan iyo waxyaala ay ka cabanayaan marka dhismaha maamulka laga hadlayo laakiin boqolkiiba boqol ku dhowaad waanu waanu ku guulaysanay inaanu isqancinno oo wadahadaladeedu wanaag ku dhammaadaan marka ma jiro waxyaabo ay dadku idin soo gudbiyeen oo cabasho ah oo ay doonayeen in wax laga qabto maadaama kulankii ama shirkii loogu talagalay labadan gobol in maamul loogu sameeyo uu hakad ku yimid waxyaaba ay ka cawdeen oo ay doonayeen in wax laga qabto oo idiin soo gudbiyeen ma jirtaa ha dabcan way jireen oo dee waad ogtahay shirku intii hadda muddo abuu furan yahay maalintii la furay ilaa maanta cabashooyin baana dad badan oo iyo beelo qaarkood uga maqan yihiin oo ay ka tabanayaan maaragtay qaabka ergooyinka iyo loo qaybiyey oo kale for example marka dhammaan waxyaalahaas ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisu si aada ayay ugala hadleen waxaanu salaadiinta u bandhignay maaragtay waxaan anaku in la doonayo maamulada dhismaya dadweynaha ayaa iska leh salaadiintuna waxay ka yihiin xubin muhiima bay ka yihiin inay maamulkaas dhisaan marka in shirkii lagu noqdo salaadiintuna ay hoggaan u noqdaan dhismaha maamulkaas cusub ee la doonayo labadan gobol dhistaan marka waxyaabihii ay ka cabanayeen maxaa kaga qanciseen waxaanu kaga qancinay in marka ugu horeysa gogoshii lagu noqdo sidaan hadda kuu sheegay salaadiintuna noqdaan hoggaanka shirka awoodda u leh inay wada hadlaan inay heshiiyaan inay wax qaybsadaan inay maamul dhistaan oo talada badankeeda aanu salaadiinta doonayno inay iyagu wixii ka dambeeya hagaan iyagu heshiiyaan marka horeysa beeluhu heshiiyaan kadibna wax qaybsadaan dowladduna ay xaggii fasilitishka iyo taakulayntii iyo haddii maragta waxay ku kala duwanaadaan isu soo jiidistoodii roolkeedii ay ay qaadato ma jirtaa waqti aad noo sheegi kartid oo shirka dib loo furayo oo aad kala hadasheen salaadiintii aad kulanka la yeelateen shirku waa furan yahay already sidaan kuu sheegay laakiin dadkii un wax ka tawday ee qaarkood ka soo tageen waxaan ku heshiinay sida ugu dhaqsaha badan in dib loogu noqdo waxaanaan filayaa in maalmaha soo socda shirku si xawli ah u furmo iyada oo maaragtay dhammaan dadkii labada gobol degana ay ka wada qayb qaadanaya waa mahadsanta dhegeystayaaalkaasi waxaa aha wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo u warramay wariyahayaga xuseen xasan dhaqane dhinaca kalena ugaas xasan ugaas khaliif oo ka mid a hogaamiyayaasha dhaqanka ugu waaweyn beelaha gobolka ayaa sheegay oo beeniyey in kulamadii ra-iisul wasaaraha ay la yeesheen lagu qanciyey odayaasha qadka telefoonka ee magaalada beledweyne ayaana kula hadlay ugaaska ugu horeyna bal waxa aan weydiiyey waxyaabaha ka soo baxay kulankii ay la yeesheen ra-iisul wasaaraha labada qodob waxa waaye gobolkii oo galageyni lagu soo celiyey waa qodob qodobka labaad annaga dagaalo badanaa gobolkaa ka dhacay in naloo naloo ogolaado dib u heshiisiin inaan samayno si dadku isku dhex galo sababta oo ah dadku hadduu dagaal dhex maro aan la heshiinin wax laysku mudarsan karo labadaa qodobaan ra-iisul wasaaraha u taagnay weliba waxaan ka codsanay si gaara inay gobolka dib u heshiisiinta ay noogu dhawaaqaan saakay asaga prime ministerka iyo wasiirka arrimaha gudaha nasiib daro ma dhicin inay ku dhawaaqaan haye marka hadda wadahadaladii ma socdaan mise intaasay ku ekaayeen intaasay ku ekaayeen labadii qodobaan annagu weydiisanay maxaana nalama dhihin mayana nalama dhihin prime ministerku wuxuna yidhi waa la noqonayaa waa la noqonayaa dee waxaan u qaadanaa annagu wadasashi dambe iyo dawladdu inay kasoo wada hadlayso annagu labadaa qodob waxaan ahayn noo weydiisan dadka bini aadanka wuu isqaban karaa waxaa kaloon ka hadalnay oo sadexeeyey oo markii hore aan fagaaraha ka sheegnay soomaaliya sideed gobol ay ahayd sideedda gobol annagu gobol ka mid ah aan ahayn weli meeshaynaan joognaa ama toddobadii gobol oo kale waxay dhashay toban gobol war ama hana laga dabageeya ayaga ama hana loo soo celiyo taasna waxbana lagama dhin wasiirka warfaafintoo hadla waxa uu sheegay in aad ka wada hadasheen in odayaashu ay shirka ku noqdaan iyagana ay hormuud ka noqdaan oo aad aqbasheen ma jirtaa taas wax aana aqbalnay ma jirto annaga nooma taalo mar marka ugaas ugu dambayntii haddii adinkuna aan halkaas ku adkaysataan shirkina uu idiin xaniban yahay oo maamulkii loo samayn lahaa goboladan ay dhibaata ka timaado sidee gobolka hiiraan aad rabtaan inuu uga qayb galo hanaanka dowladnimada soomaaliya ee soo socota maxaa idiin qorshaysan marka laga soo taga inaad diideen dadkaan xabad uga waayo hanaankaas eegadood xaa ka jiro sumada xaa ka jiro baydhabo xaa ka jiro dadkaan xabad uga waayo wixii soo hara allahasawa kaasi waxa uu ahaa ugaas xasan ugaas khaliif oo qadka telefoonka igu warramayay isagoo ku sugan magaalada beledweyne
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal haatan ah muqdisho dhowaan magaalada muqdisho waxaa habeen qurah uu dab ka kacay cisbitaalada kale ah madiine oo ah kan ugu weyn magaalada ee lagula tacaalo dhaawacyada rasaasta laguna fuliyo qalitaanka iyo isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir isbitaalka madiine gaar ahaan waxa uu dabkaasi burburiyey qaybta qalliinka iyo qalabkii ku jiray waxaana tan iyo markii uu dabkaasi dhacay labadii maalmood ee lasoo dhaafay la gaarsiiyey ilaa iyo lix iyo toban qof oo dhaawacyo qaba haddaba sida ay ula tacaaleen dhakhaatiirta iyo guud ahaan xaaladda isbitaalada waxaa tegay maanta oo warbixintan nooga soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste maamulada cisbitaalada banaadir iyo madiine ayaa ka warbixiyey laba maalin kadib gubashadii cisbitaaladaasi xaaladaha adag ee lasoo gudboonaaday howlihii adeega caafimaad ee ay bulshada u hayeen madaxa qaybta caruurta ee cisbitalka banaadir dictoresa luul maxamuud maxamed ayaa ugu horreyn v o a uga warantay dhibaatada gubasho ee soo gaartay kaydkii daawada caruurta ee cisbitalkaasi iyo sida uu iminka xaalku yahay
ma haysanin horta kaalmo weyn oo hay-ad hadda kaalmayso oo wax keento ma jirin laakiin dadka unbaa wax isku soo dardari jira waxaas la isku dardaraa meel ugu jireen intii haddana gubatay waxaaba adigoo awalba wax haysanin haddana ma lagaaga sii dara camalaan nahay marka waxyaabaha ugu daran oo hadda ka gubtay isbitaalka waxaa waaye wixii isbitaalka uu ku shaqaynayo dhayli yuuskiisi aa ugu badan hadday noqonlaan sringas galoofis la gashto cunuga maxay tokaanula la suro markuu daawo rabo daawadii la sii lahay wixii o dhan waa gubteen qalab hadday noqon lahayd wixii ku jira ilmaha markay neefta ku dhegto geedkii looga bixi lahay sakshanka wax noogu daranay ka mid yihiin oo naga gubtay mana naqaan hadda meel oo keenayso oo hadda annaga aan noo maqan ma jirto walow dad badan ay imaadeen gobolka waa yimid wasaaradda caafimaadka waa timid inaan wax u qorno u gudbino annagana hadda wixii qoraalkii aan ku jirnaa wixii naga gubtay iyo waxyaabaha ugu daran oo hadda aadka loogu baahan yahay inaan qorno kadibna aan u gudbino qof kasta oo hadda dhagaysanaya baaqaana inuu wixii uu u keeni karo ilmahan inuu u keeno hadday noqon lahayd dawo hadday noqon lahayd qalab intaba waa ka gubteen haddaba maadaama ay gubatay dawadii caruurta bukaanada ah la siin lahaa ee cisbitalkaasi ayaa su-aasha isweydiinta mudani waxa ay tahay qaabkee loo maareeyaa bukaanada cusub ee cisbitalka soo gaaraya gubashadii kaydka dawada caruurta kadib waa tan mar kale ditore saluul maxamuud maxamed horta anaga hadda maadaama daawadii qaybtii oo kaydka ay gubatay weekly use oo qayb ku jira ayay hadda isticmaalayaan marka inta wiigaas koleytob intaas ay haystaan walaa daawad horta waa badan tahay gubatay gaar ahaan weliba qalabka waxay naga gubtay qalabka u badan qalab aad u badan aana ku gubtay laba tan saddex tan waa la dhihi karaa hadday noqon lahayn istuufooyinka qaybahan ilmaha tubiska dhan leh daawooyinka oo ilmaha markay gubtaan la mari jiray wixii emergency-ga oo dhan aan ku gubtay solutionnakii oo shumanka wax badanaa ku gubtay bukaanka soo gaara bukaanka walaa dadka sidii isaga imaanayaan marka waa meesha keliya ay imaan karaan wax hadda isdhimid oon aragna ma jirto ma habeenkii koowaad wax laga yaabay markii dabka kacay dad qaaraa cararay laakiin waa soo wada noqdeen subax qof walba waa- waa yimid shaqada doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan waa madaxa ambalaasyada aamin ee magaalada muqdisho sidoo kalena waa dhakhtar ka howlgala cisbitalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir waxaana uu sawir ka bixinayaa dhibaatada soo gaartay cisbitalka gaar ahaan baqaarkii lagu kaydin jiray dawada caruurta walaahi markii ee, naloo sheegay innaga oo oo meeshii dabbaa ka dhacayna laku yidhi yani meeshii meel xiran bay ahayd meel xiran oo dabka ka dhex dhacay in wax ka badbaadiyeen u malayn maayo yacni wax allaa wix xataa bir hadday ku jirtay wuu cunayaa dabku daawona warkeeda badaa marka aniga u malayn maayo baqaarkaas waan tegey markii hore u fiicnaayna waan tegey markii gubtana waan tegey wax ka badbaada meeshaa ma arkin aniga isbitaalka ogol baa yani daawadii yareed ee ow haystay hadday gubatay ee ayna dawlada siinaynin oo hay-ada siinaynin oo ganacsato waxyaale iska soo arurusheen meesha lagu waday waa runtii waa waa waa musiibo soo wajahda ilmihii aad iyo aadka u tabarta daraa ee awalba baahida iyo nafaqadaradu haysay wixii loo hayay ee loo kaydinayay meesha ku basbeeleen waa arrin runtii naxadin iyo murugo leh waana aaminsanahay inay ka jawaabi doonaan hay-adaha w h o-da iyo unisef iyo waxyaalaha la midka ah in arrintaani ay ka garaabi doonaan dhinaca kale agaasimaha cisbitalka madiina doctor maxamed yuusuf ayaa si kooban uga hadlay dhaawacyadii soo gaaray cisbitalka wixii ka dambeeyey gubashadii saalooyinka qalliinka ee cisbitalkaasi iyo qaabka ay ula tacaaleen wallaahi ilaa daraad waxaa noo timid eh, lix iyo toban qof oo dhaawaca oo aan qalliimo u suubinay kala duwan oo aan kuu sheegay aanan ku suubinin qaybihii qaybtii aan ku samayn jirnay oo qalliinka u baaba'day oo aan ku samaynay saalo yar oo ku taallo qaybta sokoorsada iyo midda ku taallo mataqaanaa umulaha Eh, waa lix iyo toban marka dhaawaca saa u ogtahay mar kastuu dhici karaa anytime marka adiga hadda sidii daraad ilaa maanta lix iyo tobanaa soo gaartay lambar ka yar lambaradii aan qaban jirnay waaye laakiin mar kastoo aan aragno dhaawaca markuu yaryahay annaga aan u qaadanno nabadgelyada iyo deganaanta inay sii kordhayso maaragtay khasaarihiina soo gaaray wasaaradda caafimaadka waxaa waaye hay-adda ugu horeysa oo noo soo jawaaba u heyso ee, waxay noo ballan qaaday oo xataa ay noo soo dirtay liis alaabta iyo qalabka ay noo soo wadaan oo wax weyn ka tarayo qaybta qalliinka oo naga burburtay inkastoo guriga aan la dhisaynin laakiin qalabka gubtay qaar fiican in wasaaradda caafimaadka ay baryahan waxaan u malaynahaa laba maalmood gudahooda inaan heli doono oo ay noo noo noo keeni doonaan wasaaradda caafimaadka ugu dambeyntii doctor maxamed yuusuf ayaa sheegay inaanay marnaba howlihii cisbitalka u hakan doonin gubashadii soo gaartay saalooyinkii qalliinka ee cisbitalkaasi waxaan u sheegayaa takhaatiirtii naarsiskii tegnishinadii isbitaal madiina joogay nasiib waxaa ah dabkaas ma saameyn waa wada joogaan laba goob oo ha yaraato sidii hore ha ka yaraato oo qalliimadii iyo wixii aan samayn jirin aan ku samayno waa noo yaaliin dab inkastoo wax kasta uu naga burburiyey haddana ma istaajinayo hawshii aan dadkeennii aan u qabanaynay isbitaalada madiina iyo banaadir oo howlo caafimaad oo muhiim ah u hayay qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa dadku su-aale iska weydiinayaan sababaha keenay inay mar qura wada gubtaan waxaana arrintaasi baaritaanno ku haya laamaha amniga kadib markii uu codsi uga yimid wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington qaybihii ka hare idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa waxaa idinku soo maqan dunida oo laga xuseeya maalinta t v-da sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska marka hores waxaa ka soo horrayn doona qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa ilaa iyo boqol konton iyo lix qof oo qaarkood la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin maleeshiyada al-shabaab ayaa lagu xiray magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari taliyaha ciidamada booliska gobolka bari korneyl cabdixakiim yuusuf xuseen ayaa v o e da u sheegay in dadka lagu soo xiray howlgalla ay ciidamada ammaanku sameeyeen xalay
mas-uuliyiinta belgium ayaa sii wada raadinta qof lagu tuunsan yahay inuu mas-uul ka ahaa qaraxii talaadadii loo geystay garoonka diyaaradaha iyo tareenka magaalada brussels ee caasimada belgium halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan kow iyo soddon qof sidoo kalena ay ku dhaawacmeen laba boqol iyo kow iyo toddobaatan qof oo kale dacwadoogaha guud ee dalkaasi belgium frederick van lew ayaa xaqiijiyey laba wiil oo walaalo ah oo ay magacdoodu kala yihiin khaalid iyo ibraahim el bakrawi in ay ahaayeen kuwii isku qarxiyey magaalada brussels oo iyaguna halkaasi ku dhintay
xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa maanta gaaray dalka ruushanka kerry ayaa moscow wadahadal ku saabsan arrimaha syriya kula leh madaxweynaha ruushanka valadimir putin iyo wasiirka arrimaha dibadda sergey lafrof booqashadan ayaa sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka waxaa la qorsheeyey markii ruushanka ay ku dhawaaqeen inay qayb ka mida ciidankooda kala baxeen syriya madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa laba maalmood oo booqashaha ku gaadhay dalkaasi argentina arrintaas ayaa lagu tilmaamay inay muujinayso astaan dhiiri gelinaysa xidhiirka uu la leeyahay maraykanku dalka dhaqaalihiisu cakiran yahay ee argentina balse waxay booqashadu kusoo hagaagtay sanad guuradii afartanaad ee kasoo wareegtay afgembigii uu maraykanku taageeray ee ka dhacay dalkaasi argentina madaxweyne obama ayaa ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada bonos aires ee caasimada dalkaasi argentina xalay waxyar uun kadib saqdii dhexe markii ay saacada dalkaasi ahayd waana socdaalkii labaad ee ku xiga safarkii taariikhiga ahaa ee obama ku booqday dalka kuba
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington iyadoo maalinta beritaa afar labaatanka bisha maarj ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee loo asteeyey ku baraaruga halista cudurka qaaxada ama t b-da ayaa ururka caafimaadka adduunka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano w h o waxa uu ku baaqayaa tallaabo caalami ah oo la qaado iyo lacago badan oo lagu bixiyo markaasi qorshayaasha xakamaynta t b-da si cudurka guud ahaan dunida looga dabargooyo marka la gaaro labada kun iyo soddonka waryaheena v o a liisa shaline ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta w h o ee magaalada geneva waa kan cumar xasan oo soo kooba hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay qorshaha qaramada midoobay ee joogtaynta horumarinta ee loogu talagalay in lagu dhammaystiro sannadka labada kun iyo soddonka bakteriyada loo yaqaano tuberclosiska in ay tahay arrin adag balse la hirgelin karo waxaanay hay-addu tilmaamtay in ay badbaadisay saddex iyo afartan milyan oo qof tan iyo sannadkii labadii kun w h o waxa ay sheegtay in ay waddamada kala duwan ay badbaadin karayaan nafta dad tiradoodu dhan tahay hal dhibic shan milyan oo qof oo sannad kasta u dhinta tuberculosiska ama qaaxada iyaga oo xoojinaya barnaamijyada xakamaynta qaaxada isla markaana isticmaalaya qalabyada cusub agaasimaha barnaamijka qaaxada heer caalami ee w h o mario raviglione ayaa sheegay soddonka waddan ee qaaxadu ku badan tahay intooda badan in ay meel mariyeen barnaamijka cusub ee tirtiridda qaaxada guulana ka soo hooyeen waddamadaas ayaa waxaa ka mid ah dalka hindiya oo ah hoy ay ku nool yihiin tirada ugu badan ee dadka u buka ama qaba tiibida iska caabisa kiniinada kala duwan marka la barbar dhigo waddamada kale ee adduunka mas-uulku waxa uu sheegay hindiya inay horumar ka muujisay xagga dadka bukaanka ah in ay helaan daryeel caalami ah oo dhinaca cudurka qaaxada ah koonfurta afrika ayaa isaguna ah dalka kale ee wada ballaadhinta baadhista degdega ah ee tiibida ama qaaxada iska caabisa kiniinada South Africa is, uh, uh, let us remember, home to the largest number of people living with HIV who are receiving also. Uh, koonfurta afrika bal aynu xusuusanno waxay hooy u ahayd dadka ugu badan ee qaba h i v-ga kuwaasi oo la siiyey sidoo kale daaweynta cudurka tibida sidaas darteed caalamkao dhan waxaa jira kuwaasoo kale oo xal u raadinaya sidii ay u daweyn lahaayeen dadka qaba qaaxada taasoo ah mid ka mid a qayb kaloo istaraatiijiyad cusub wadata oo aan aad ugu adkaysanayno maxaa yeelay waxay ka hortagtaa qaaxada waxayna badbaadisaa nafta
sannad kasta tiro lagu qiyaasi hal malyuun oo carruur ah ayaa u bukooda qaaxada halka qiyaas ahaana ay u dhintaan t b-da boqol iyo afartan kun hogaanka kooxda united aid janet ginard ayaa sheegtay in haatan ay diyaar tahay oo la heli karayo daawooyinka ku habboon carruurta ee qiyaastoodu quman tahay waxay u sheegtay v o e da ka hor intaanay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o dib u eegin qorshahagaheeda daaweynta kaas oo carruurta u arkayey sida qof weyn waxa ay sheegtay mas-uulku in aan qofna u aqoonsanin baahida in uu u qaabeeyo qiyaasta carruurta So the drugs that we had were either child friendly, dissolvable.
sidaa darteed kiniinada aan haysanay waxaa loo malaynayey inay ilmaha ku habboon yihiin balse ma aha qiyaastii caadiga ahayd ama waa kiniin dadka waaweyn oo la jejebiyey si loogu dayo inay carruurtu qaadato si qiyaasta loo gaadhsiiyo labadaas fursadood ayaa la isku dayey suboptimal workaround solutions.
ginard ayaa sheegtay in daawooyinkaas cusub ee ku wanaagsan carruurta hadda laga iibsan karayo suuqa iyada oo qiyaastu sax tahay oo ku wanaagsan daaweynta iyo xakamaynta tuberculosiska ku dhaca carruurta w h o ayaa waxa ay diiradda saartay waddamada kale ah tailand ruushka brazil iyo vietnam say uga fuliso barnaamijyadeeda xakamaynta qaaxada kooxda midaysan ee caafimaadka caalamiga ah ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano united aid ee hay-adda w h o la shaqeeya ayaa maalgeliyey habab wax ku ool ah si loo soo afjaro tibida tusaale ahaana waxay arrintaasi kor u qaadaysaa in carruurta si fiican looga daaweeyo qaaxada
warbixintii waryaha v o eda liisa shalain cumar xasan ayaa noo soo koobayay
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington haatanna kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haysa falastiin axmed iimane gudowaan
dhowaan ayaa waxaa ciidamada puntland ay soo afjareen dagaallo ka socda maalmihii dhowaa toga suuj iyo garacad ee maamulka puntland waxaa saxaafadda loo soo bandhigay sawirrada dhallinyaro qaarkood u muuqday carruur dadweynaha soomaaliyeed ayaa aragtiyo kala duwan ka muujiyey waxa laga yeelayo dhallinyaradaasi qaarkood carruurta u muuqday kuwaasoo qaar ka mida iyagu sheegay in la soo qasbay oo qaab qafaal ah lagu keenay dagaalka haddaba dhallinyaradaasi qaarkood carruurta u muuqda maxaa lagu qaadayaa ma xukun milatari mise waxaa loo eegayaa da ahaan xeerarka caalamiga ah ayaana la waafajinayaa waxaa ka qaybgalaya xubinta dooda gaaban haashim xaaji axmed oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed oo ku sugan magaalada istanbul ee dalka turkiga iyo maxamed ciise geelle oo ka mid a waxgaradka puntland oo jooga magaalada garoowe aan ku hormaro haashim xaaji axmed maxay kula taha adiga bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa idin salaamaya bahda v o a iyo dhammaan mataqaana inta nagala qayb qaadanaysa barnaamijkan iyo guud ahaan soomaali weyn meel ay joogaanba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta soomaaliya dagaal baa ka dhacay anigu soomaaliya waxaan keenay shan iyo tobankii bisha markii aan halkaan waxaan keenay weliba garowa kenya iyo puntland markaas ayaa dagaalku bilowday dagaalku haddii uu bilowday adigu intii maalmahan socday waxaan xalay maqlaynay ama tibiyada ka arkeenay dad badan oo dhalinyaro u badan oo ciyaal ilma u badan oo lasoo qabtay oo lagu soo qabtay dagaalka haddaba anigu waxaan qabaa fikrad ah ilmahana waa ilmo la qalday ilmaha meel walbo ay joogaan waa la qaldaa kuweena north america jooga waa lasoo qaldaa waxay yimaadaan syria ka dagaalamayaan kuwa jooga yurub sidoo kale qaar baa yurub iyo maraykanka oo muqdisho iyo meelaha shabaabka la jooga marka xukunkooda xukun military ma noqon karo xukun military waxaa lagu qaadaa qofki isagu military ah disho bima ama qaanuunka military qofkaas qabanaya kuwan vaccinates ma qaban karo xukun dil ah mana lagu samayn karo qaanuunka caalamigaa baa qaba qaanuunka islaamkaa qaba waxaan qabaa anigu in ilmahaas lagu sameeyo dhaqantoosin loo sameeyo waa mahadsanta waa kusoo noqon doonaa waxaan siinayaa maxamed ciise walaal macaan waa asalaamu calaykum raxmatullah waa salaamaya dadka imaqlaya iyo dadkaasu waxay qabeen oo wateen oo ku hubaysnaayeen qalab military sharciga militariguna wuxuu qabaa ciddii qalab military iyo shaqo military haysa oo markaa falkaa isagoo qalabkaa wata lagu qabto oo shaqadaa ku jira shaqadaasu sharci bay leedahay u degsane sharciga u degsan in lagu qaado horta sharcigu taasuu qabaa ama ha dilo ama ha cafiyo ama ha sii daaye qaynuunka dadkaa lagu qaadaya waa qaynuunka militariga taas horta waa dhinaca sharciga sharciga islaamkana laga boodmayo dad islaama nahay qofkii qaangaar ah oo qarandumisa oo dad islaama oo meel degan soo weerara ama hala soo khaldo ama volunteer ah kusoo gale waxa weeye horta qofkaas waa dembiile marka waxaa la fiirinayaa anigu waxaan ku hadlayaa ra'yigaygaan ku hadlayaa cidna wakiilka ma ahi title aan leeyahana ku hadlinaya laakiin caqliyan waxaan sheegayaa nimankaas inay dembiilayaal yihiin haddii sharciga caalamiga la fiiriyana waxaa la sheegayaa sharciga caalamiga qayb ka mid un wuxuu sheegayaa qofka in la xiro oo la barbaariyo oo markuu qaan gaaro lagu qaado wuxuu mudan yahay oo sharciga uu ka helo marka waxaan qabaa inay nimankaasi dembiile yihiin oo dagaal lagu qabtay ama hala soo qafaalo ama hala soo dilo ama jidbadii diinta inta looga sheekeeyo la yidhaahdo laba wiil oo xilligii nebiga yidhi jihaadkaanu gelaynaay oo layidhi qaangaar ma ahdin oo nebigu reebay oo mid kamid yidhi shiishkaan aada u aqaanaa sida fallaarta loogu diriro markii kii la yidhi sacbigii kii kalena anigu kaasaan ka adkay laftiisa nebiga waa dagaalka ku dartay marka inta arrimaha noocaas oo kalea loo sheego hadday nimanku dagaalka soo galeen iyo haddii lasoo khasbayba horta falka lagu qabtay waa fal dembi waa fal argagixiso waana dhibaato aan qarsoonayn weeye marka waxay sharciga ka helaan baa la saarayaa haddii loo naxariisanayo waxay mutaysteen waa mahadsan tahay lagu fulinayo iyo haddii la deynayo waa inta ah ha waa kusoo noqonahay maxamed ciise een, ee, waxaan siinayaa een, xaashim xaashim maxamed waxa uu leeyahay maadaama ay hub wateen oo dagaal lagu soo qabtay sharciga militariga qabanaya
hubka hadday wateen hubka qaabkee ku qaateen hubka waa dad lasoo khasbay oo layidhi hubka qaado aniga ninka weyn hadda haddii lay khasbo hub laii dhiibo istanbul anoo jooga waan qaadanaya sababto nafteydan badbaadinaya marka hubka ma ikhtiyaarkooday ku qaateen mise waa lagu khasbay waa su-aal ta kaleeto islaamnimada marka la fiiriyo nebigu waxaa jirta xilli uu dagaal ka dhacay maka buuraheeda marka wuxuu yidhi qoladii gaalada ahayd baa waxaa layidhi buurahaanu aan isku qabanaynaa gaaladan saaba kugu dhaaftay nebigu wuxuu yidhi maya dhaaf kuwa dhabarkooda ku jira aan rajo ka qaba ilmahan waa resourcigeen khayraad kale maba haysanaba ilmahan hadda haddaan layno dalkan yaa dad u noqonaya waa ko waa su-aal ilmahan hadda waxay gacanta ku haysa dowladda puntland dowladda puntland ayaa mas-uuliyaddeedu saaran tahay dowladda puntlandna waxaan filayaa waa dowladda madaxweynaha ka yahay cabdiweli calidaas waa dowlad aqoon-yahan uu hogaaminayo dowlad waxa weeye sideed iyo toban sano jirtay waa dowlad xeerarka caalamiga wax ka garanaysa soomaalnimadii xeerinaya waxaan qabaa anigu ilmahaasna in la xanaaneeyo la hayo isla markaasna ilmahaas mid walba waalidkiisa xiriir laga sameeyo hadduu soo boqonayo socodka iyo cunugiisa iyo haddii xiriir telefon u samaynayo ilmaha looma hanjabi karo lama handadi karo lama dhibaatayn karo lama ciqaabi karo sababtaa dembi ma laha ilmahani ilmahan waa ilma lasoo xoday weeye
haye maxamed muu aragtaa adiga sida haashim sheegaya oo ah in ilmahan aysan rabitaankooda ku imaanin oo ay tahay iyagaba in xanaano la siiyo walaal horta waxay u baahan tahay nin qori fidaya oo michigan wato oo malaayiin dada dilay oo baabuur maaragtay dawladeed iyo dad dawladeed iyo qoryo dawladeed iyo hanti dawladeed maaragtay burburiyey yidhaahdo waa lasoo khasbayo dadka loo celiyo ha la xanaaneeyo horta taasu aniga iima muuqato laakiin waxay tahay go-aanka horta dawladda iskale laakiin yaa la saarayaa wixii khasaare ahaa oo khasaare nafeed ahaa iyo kii dhaqaale iyo kii dabeed xaggee la saarayaa dhibka ay geysteen yaa qaandhow ka bixinaya yaa la saarayaa yaa la weydiinaya yaa loo ciqaabaya yaa dembiga iska leh haddii ninkii dembiga galay oo dadka laayay oo waxgubayay oo jannada isagoon qaanba gaara la yidhaahdo dembi walaho waa carruuro waa lasoo khalday kooska yaa qaba yaa bixinaya ma puntland baa issaaraysa oo ayadu isciqaabaysa oo wixii ka lumay dadkeeda iyo maalkeeda iyo dawladoo la khalkhaliyey yaa mas-uul ka ah oo oo waxaas la saaraya haye haashim haashim baan weydiinaya brother waxa weeye ilmahan iyagu dhibaato nooma geysan ilmahan waxa dhibaatada geystay waxa weeye dadkii ilmahan soo afduubay dadkii ilmahan wax ku shubay dadkii ilmahan maskaxdooda bedelo weeye puntland marka waxaa ka jirta wasaaradda cadaaladda ka jirta hay-adaha amniga ka jira dowladdiibaa ka jirta qareenay leedahay anigu waxaa qabaa ilmahaas in loo sameeyo youth rehabilitation and treatment center meel oo laguna dhaqanceliyo laguna xanaaneeyo ilmahaas ilmahaas wax la baro ilmahaas mustaqbalkeeni waay mustaq qof laban arag eranaya mustaqbalkaygii baan goynaya war resources khayaad kala maba haysanaba ilmaha yar baan haysanaa ilmaha haddii shalay ninkaan i bedelay adigu maanta maskaxdu ka bedel kori ilmaha qofka biniaadamka meesha laga koriyo waxa ugu fiican waa maskax ilmaha baadhiga waa mahadsan tahay waxaan siinayaa maxamed ciise maxamed ciise maxaa adiga xalka u aragtaa oo aad is leedahay waa waxa ugu habboon oo dhallinyaradan een, qaarkood ay u muuqdaan inay caruur yihiin een, lagu xallin karaa arrintooda Eh, horta marka u horeysa eh, waxaa la rabaa nimankaas in sharciga la mariyo ay maxkamad maraan oo maxkamad la saaro markaa dawladda iyo madaxweynuhu ayagaa eh, xaq u leh inay cafiyayaan iyo in la baanisgaraynayo wixii ay galabsadeen laga goynayo tan labaad nimanka la socday ajnabiga ah oo lagu laayay meesha iyo kuwa waaweynna ayagana macaruur baa iyo kuwa lasoo qabtay oo waaweyn oo qaangaarka kulligoodna isku kiis baa lagu qaadaya nimanku caruur ma wada ahayn Eh, waxa waxa caruurta ku jirta waa fiyu yar dadka soomaaliduna waayahan dambe waaba iska gaagaaban yihiin oo korriimada baa ka xumaatay oo shan iyo labaatan sana dib buu ku jireen oo qofku isagoo labaatan jir oo soddon jira buu hagaas yahay because waxa weeye waxaa laga yaabaa nolol adag inay kusoo wada koreen marka eh, lama wada dhihi karo waa caruur waa caruur waa caruur inta sawir la arko waxaanu in laga baaraandegay u baahan tahay dadkii xogogaalka ahaa iyo cidda ka warqabta iyo dawladda bay arrintaas u taallaayo oo og oo ka warqaba laakiin eh, waa mahadsantahay dadka reer puntland haddii caruurta uu u xukumayo sharcigu inaan la taaban oo la ciqaabin dadka reer puntland iyo dowladda reer puntlandna magdhow bay u baahan yihiin dee adduunku magdhow ha siiyo puntland oo dhibaatadii gaartay ha ka dhaahiyo haddaan dembigu meelba lahayn iyo cid la saara iyo cid lagu qaado Haye Haashim.
taasaan oranaya haye haashim Ma- anigu waxaan qabaa dadka in laba loo kala saaro wixii dhalinyaro ah oo dadkaas youthka ah waa gaar waa dadkaan hadda ka hadlaynay laakiin dadka kaleeto oo mataqaanaa iyagu eh, da'da weyn ama da'da dhexe ku jira kuwaas waxa weeye waa la maxkamadaynayaa maxkamaduna wixii ay mataqaanaan baa baa la marinaya aada u Hataa iyaga mahadsantahay kudhooda inta ay xabsiga ku jiraan maaha in ciqaab iyo dhibaato loo geysta hataa intay xabsiga ku jiraan oo ma- laga maxkamadaynaya hataa lamana handidi karo jibina laguma samayn karo iyo toorja aada u mahadsantahay qofka bini'aadanka ah oo soomaaliga xuquuq buu leeyahay qof kastoo bini'aadana xuquuq buu leeyahay aada u mahadsantihiin haashim iyo maxamed waa mahadsantahay adaa adaa mudan intaa ayaanu kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qaybgelaya dooda haashim xaaji axmed oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed oo ku sugan magaalada istanbul ee dalka turkiga iyo maxamed ciise geelle oo ka mid ah waxgaradka puntland oo jooga magaalada garowe tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegaystayaal xubintan oo kale nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal intaana waxaa ku dhan barnaamij waa xubintii dooda gaaban falastiin axmed iiman ayaad nala socodsiinaysay dhinaca kale haddii aynu jalleecana haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waxaa inoo haya cabdixakiim sharwace guud awaan
waxaana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska oo cadaana kale aad uga barateen inaad kala socotaan laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a noocyada kala duwan ee daawooyinka ayaa ah qaar bulshada u leh badbaado iyo halis caafimaadda marka la eego sida loo adeegsado aalaaba ah ka hortag iyo daaweyn ayaa si halistooda looga fajignaado loona helo faa'iidadooda ay aalaaba muhiim tahay in qofku daawada uu qaadanayo ay noqoto mid uu dhakhtar qoray lana xidhiidha baahida caafimaad ee uu qabo dhinaca kale waxaa jira daawooyin kooban oo la ogol yahay in laga helo goobaha caafimaadka lana qaadan karo dhakhtar la'aan marka laga togo dadka qaara sida haweenka uurka leh oo looga baahan yahay taxaddar dheeri ah bulshada soomaalida ayaa alaaba si aan xad lahayn u isticmaala daawooyinka islamarkaana garab mara talooyinka dhakhaatiirta iyagoo daawooyinka qaar ula baxay magacyo is afgarasho ah cabdiraxmaan daahir aadan waa khabiir caafimaadka bulshada ah haatanna diyaarinaya takhasuskiisa dhakhtarnimo xilli uu ku sugnaa xarun caafimaad oo ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa uu iga warramay sida ay dadka qaar u adeegsadaan daawooyinka iyo weliba halista caafimaad ee ka dhalan karta
off the counter dawooyinka afka qalaad lagu yidhaahdaa waxa weeye haddaynu af soomaali ka dhigno dawooyinka qofku qaadan karo isagoo aan dhakhtar u qorin haddaynu si kooba fiirno maxaa ka mid a dawooyinkaas inta badan dee uu qofku qaadan karaya iyadoon dhakhtar u qorin maxaa ka mid noqonaya Een, waxa weeye horta waxaa laga eegayaa dawooyinka baahida dawooyinka loogu talagalay waxa weeye een, xanuun biinta ka mid a sida baracetamolka oo kale waxaa ka mid a dawooyinka fitamiinada oo kale oo ee, supplement kuwa loo yaqaano ee caawinaya un cuntada ee aan iyagu ahayn sida kuwan eh, BSI hayse- B- superfruit oo kale la yidhaahdo kuwaasoo kale ka mid a off the counter la odhan kara wagaag ma jiraan markaa ma dadkao dhan baa wada qaadan karo waxay dadkao dhan wada heli karaan oo wada qaadan karaan oo dee een, iyadoon dhakhtar u qorin ay qaadan karaan baa mise waa een, dadweynaha qaar ama bulshada qaar baan qaadan karin oo iyaga ka mamnuucay tahay Een, waxaa muhiima cabdixakiin waa su-aal aada muhiim waxaa muhiima in qofku horta markuu dawadan kasoo qaadanayo farmasiga iyadoo aan dhakhtar u qorin uu sidii la yiri u qaato taasi waa mid muhiima talabaad in aan hooyo uurle iska qaadan waa- hooyada waa lagala talinaya ofada counterka waa inay taxadir baa looga baahan yahay iyo cartu- iyo caruurta labadaasba uma qaadan karaan si is- iska caadi sida dadka kale marka labadaasba in laga taxadiraa loo baahan yahay wagaga dee dawadaysn ku noqon cabdiraxmaan waxa weeyaan dawada qofku sabab buu qaataa dhakhtar baa qora een qiyaas buu qaataa xadidan oo tusaalahaan oo kale saacadii saacadii buu kolba xilliba in isticmaala ama maalmo muddu waxaa la yidhaha duration buu leeyahay ama dos waxaa la yidhaha afka caafimaad buu qaataa een ida tani ma leedahay taasi mise way ka duwantay mayaana dawooyinka sidaa ay kuwa kaleba uleeyihiin bay uleedahay Si- laakiin waa inuu qofka caafimaadka ay ka qaadanayaan ama qofka farmasiiska ee meesha jooga farmasiga jooga ay dawada qofkaasi ka qaadanayaan siduu u sheego ayay u qaadanayaan laakiin waa sida baarsitumol oo kale tusaale ahaan baarsitumol haddii dee intii in ka badan qofku cuno waxyeelo way keenayaan waa sida dawado kale dawadhan dawadu haddii intii loogu talagalay aan laga qaadan ama ofada counterkan haata ama kuwa kale intuba way dhib way keensanayaan laakiin waxaa la doonayaa qofka sidii layidhi inuu u qaato oo qofka caafimaadka u sheegay haddii laga badiyo dhib way keeni karaya haa marka iyadoo dhakhtar uu qorana way heli karaan laakiin taxadar iyo sidii caadiga ahayd dawada looga taxadarayana waa laga doonaya waa sidaa waa sidaa sheegtay saas waa gaag kasta kale haddaan ku weydiiye cabdiraxmaan een dee bulshada soomaalida oo kale goobo badan oo caafimaad oo kala duwan baa furan een farmasiyo kala duwan baa xaafadaha ka furan iyo goobo kala duwan een iyagu ma u isticmaalaan sidan oo kale oo ofada counterka ma u helaan mise weli ma hayaan horta een, cabdixakiin waa su-aal aada u muhiima inaga waxaad moodaa nidaamkaasi noocaasi guud ahaanba way inaga lunsan yahay waxaa muhiim ahayd in dadku inay dawooyin kala baxsan yihiin inaga waxaa la idhaha ofada counter maba jiro tii ugu khatarsanayd bay dadku intay yimaadaan farmasiga odhanayaan taa iga iibi dadku iyagaa imka isku dhakhtaraa haddaan si kooban u sheego marka intay ku yimaadaan bay ku odhanayaan dawadan iga iibi haddaad tiraahdo nima kaa iibin maayo iska daana waar lacagtaydi baan isdaa kan ka kaga xigu kasoo iibsanaya marka dhib badan baa halkaa ka jirta marka maxay ula baxeen macnaha ma magacyo gaaro iyagu isku afgarashaabay dawooyinka caadiga ahaa een een in loo baahnaa in dhakhtar qoro ayay ula baxeen ay ku qaadanayaan maxaa ka mid a magacyada magacyada waxaa ka mid ah waa waad la yaabaysaa haddaad u fiirsato iminka waxaa jira cuno carar baa jira oo kiniinka markaad cuntaa dadka hawla baxay cuno carar een, habra toosiye bay yidhaahdeen keen waxay ku odhanayaan een, dhaka jabiye keen magacyo fara badan oo aanan halkan kusoo koobi karin bay ku odhanayaan keen marka biririx baa ku jirta magacyadii markaa qofba wixii u cunay buu magacii ku dhejiyey markaasuu magacyadaasaa lagula imanaya dadku saasay yidhaahdaan marka waa deg deg bay u bogsanayaan marka la leeyahay een cuno carar qofkii markuu cuno buu dhaqaaqaya waa sidaa weeye marka qofkii cuno waxaa laga yaabaa inuu xanuunkii jirko dhan ka hayay ka baabi'iyo laakiin maana side effect keenaynin imanka oo kale oo dee dawada waynu naqaanaa waxaa laga qaataa xaddi ama waxaa laga qaataa qiyaas go-an iyo weliba dee hanaan baa loo qaataa dawa- dawada waxawey sababba qofka u qaataa maanay saameyn ku yeelaneen dawooyinka imkaa soo tilmaantay magacyada dadku ula baxeen iska qaadanaya wallaahi cabdixakiinow saameyntooda imika waabanu aragnaa maga- waynay ku badan tahay dadka haddaad u fiirsato imika dadku waxay ku odhanayaan gaas dari ba ay haysaa dadku ha- bu- dumarku ha u badnaadaane dawooyinkan cuno cararta ay sheegayaan ama dhaka jabiyaha keena mikule ama beririx waxay keenaan inay nabarra caloosha ku sameeyaan dabeeto dadkii oo wa- waxaad arkaysaa wadale gaas dari ba ay haysaa waxaanay fahmin sababta Ha- kii keenayana way cunayaan haddana gaas dari ba haysa bu kuleeyay marka markaad u sharaxo dadkii waa laga yaabaa inay iska daayan laakiin dhibta iyagaa keena dhibtaana way keeneen waananu aragnay iyadoo dhibtii jirta waa arrin halistiisana marka laga hadlayo dawo qofkii iska qaadanayo iska isticmaalayo goob kasta ka iibsanayo magac- magaciyo loo baxay xaddigu doonanoo isticmaalayo maanay u baahnayn xadidaad iyo weliba in laiska kaashado dabcan dee bulshadii loo sheego oo laga xadido inay hanaankan u isticmaalaan laakiinse qaabka caadiga ahayn nidaamka caadiga lagu soo celiyo Een, cabdixakiin waa su-aal aada u muhiima horta waxaad moodaa shuruucdii caafimaadka ee ilaalin lahayd dawooyinka inaanay inaga weli shaqaynaynin Een, dad u ehelana aanay dawadii gacanta ugu jirin oo dadka iska isticmaalayaan suuqa oo qaar farmasiyada dukaamadaba lagu iibinayo dukaankii farmasiga marka waxbaba uma dhexeeyaan markaad u fiirsato sida loo dhaqmayo marka laba masala muhiim ahaa in sharci ilaaliyo la helo dawada oo dee wasaaradda caafimaadka iyo nidaamkiina daba taagan yahay in dad u ehelina wixii dawadii gacanta ugu jirta labadaasaa muhiim ahaa labadiina imika wadankii ma jiraan marka cid walba waa sidii dukaanka farmasi way furataa cid kastaana way iibin kartaa mushkiladu waa taa waxyaabaha ugu khatarta badan la imika jira waxaa ka mid ah in waxa la yidhaha loo yaqaano afka qalaad tracker system oo inay dadkii dawadii la qabsadaan oo lagu daweyn qofku markuu dawada u baahnaa aanay dawadii waxba u tarayn because dawadii buu ka dhergay oo dawo kasta wuu cunay iyadoon cidi u qorin oo dhakhtar u qorin buu iska cunay dawooyinkii loo baahnaa in markuu dhakhtar qoro uun la siiyo marka taasaa waxay dhib ay keenaysaa in qofkii dawadii waxba u tari weydo marku hadduu xanuunkaa qabo cid qaadsiiyana qofkaa kalena la daweyn karin taasaa dhibta ugu badan keenaysa marka dawooyinkaasi khatar badan bay nagu hayaan adduunyadoo dhan baa ka qaylinaysa iyagoo dawooyinka kontaroola inagoon cidi kontarooleyna dhibta ay nagu hayaan lama qiyaasi karo oo waxaan weliba cidiba warba u haynin imika guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo afmeeri doonaa xubinteenni caafimaad oo mar kale idinka soo gaadhaysay magaalada hargeysa taniyotiinu barnaamijkan oo kale ay isugu iman doonaan waxaan dhinacayaga idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington barnaamijka caafimaadka iyo qoyskana cabdixakiin maxamuud sharwac ayaa magaalada hargeysa noogu soo diyaariyey aan ku yara nasanno markana cumarow kaalmihii sugaanta waxaan soo qabanayaa ha ka baqan gacmaha maran
arageena kala maqan muqeena kala dheeri maankeena wada jira isku muuqashadeeni damalaa noqon ninka faalka soo baxay milagiyo dabay shuna ibno meherta weeyan arageena kala maqan muqeena kala dheeri maankeena wada jira isku muuqashadeeni damala dhabbay noqon ninka faalka soo baxay milagiyo dabay shuna idma meerta weeyan marinku xidhan yahay muska ooda laga gurin harunila sug caashaqahaamba waygu maray intuu marinku xidhan yahay muska ooda laga gurin harunila sug caashaqahaamba waygu maray markaxigana sheekada waxay markhaatiya muruqiyo ilmaala la kala muquushi ka baqan gamcaha maran mixri aan kugu dhicin iska samir maruuno ilaahay baa maqan xigana sheekada waxay markhaatiya muruqiyo nin maala la kala muquunshe ka baqan gamcaha madhan mixriyaan kugu dhicin iska samir maruuno ilaahay baa maqan
intuu marinku xidhan yahay muska ooda laga furin marun ila soo caashaqaan buu igu maran yahay teeda kale waxau yidhi ha ka baqin gacmaha maran meheryaanu kugu dhicin inta kale dhegaystayaashaan doonaya haye haye wuxuu yidhi muruq iyo nin maallaa ina kala maquunshe waa sida aad codka sheegtay macaane cabdi xasan gacan aanu intaasi ku dhaafno waxayna gabagabo u ahayd guud ahaan idaacaddeenii habeennimo intaan dib mar kale u kulmi doono saacadda xaggiina aroorta marka ay tahay lixda iyo barka subaxnimo waa cumar xasan iyo falastiin axmed iimaan oo idin leh nabadgelyo
marinku xidhan yahay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.